إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idcadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mid ka mid a ergadii wax ka soo xushay maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay gobolka baay ciidamada shisheeye ayaa gaari rakaab ah ku gubay degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose iyagoona ka xeystay qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa gaariga bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay mashruuc kale oo dowladda federaalka ah u dhaqaale ka samaynayso oo lagu soo rogay dadka ku nool caasimadda dhaca loo geysanayo dadka soomaalida ah ayaa kusii xoogaysanaya dalka koonfur afrika odayaasha dhaqanka ee walayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa si cara leh uga hadlay tallaabada ay dowladda federaalka ku qodayso qabuuraha iskuul bolosiyo ee magaalada muqdisho sarkaal kenyaan ah ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday xarun maxkamad oo ku taala dalka kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran mid ka mid a ergadii wax ka soo xushay maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka howlgala gobolka banaadir ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen xaafadda soonakey ee degmada hodon waxa ay ku dileen cali isaaq eedow oo ahaa ergey ka tirsan maamulka koonfur galbeed howlgallada qorshaysan ee ka dhanka askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka ah islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusii badanaya magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii xaafadda macalin nuur ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho lagu dilay cabdinaasir oo ahaa madaxii saadka ee c i d da dowladda federaalka in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay gobolka baay shalay ciidamo hubeysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan garoonka magaalada baydhabo dagaalka ayaa ka dhacay afaafka hore ee garoonka halkaas oo ay ciidamada etoobiyaanku ka waardiyeynayeen garoonka magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas ciidamada ethoobiya ku gaaray jab xoogan ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya ayaa ku naf waayay dagaalka halka sidoo kalena ay toddoba kale ku dhaawacmeen ciidamada etoobiyaanka ayaa isaga cararay difaacii koowaad ee uu dagaalku ka dhacay halkaas oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warar kale oo la helayo ayaa sheegaya in askar boliis ah oo ka tirsan ciidamada shisheeye oo xilliga dagaalku dhacaya ku sugnaa garoonka magaalada baydhabo ay dagaalkaas ku dhinteen dhanka gobolka bakoolna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala madaafiic ku garaacay xere ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya tiro madaafiic ah ayaa gudaha u gashay saldhigga ciidamada xabashida ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada xudur waxaana jira khasaare kala duwan oo kasoo gaaray ciidamada xabashida ethoobiya ee madaafiicda lagu weeraray ciidamada shisheeye ayaa gaari rakaab ah ku gubay degmada boolamareer ee gobolka shabeellada hoose iyagoona ka xeestay qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa gaariga faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
ciidamada timis ee dullaanka ku jooga soomaaliya ayaa waxay gaadhi shacaba oo yidhi kaab saarnaayeen ku gubeen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose kadib markii ay gaadhigan la dhaceen rasaas iyo hub kale ay wateen sidoo kale waxay ciidamada arxanka daran ee atmis la magacbaxay ay nolosha ku kaxayseen qaar ka mid ah dadkii saarnaa gaariga ay rasaasta ooda kaga qaadeen dad gobjoogayaalla ayaa sheegay in xilliga ay ciidankan rasaaseynayeen gaadhiga shacabka ah ay ku jireen rawndo qaar ka mid a dadka dhacdadan argagaxa lehe la kulmay ayaa waxay warbaahinta uga warameen siday wax u dhaceen iyo waxa ay geysteen ciidamada atmis
haa maalim nuur maxamuud waayo walaalow dhibaata ay soo gaartay baabuur yaroo kambiyaal aan ku qaaday oo kambiyaalkii intuu ka bixinaa waxawaaye nimanka burundiga iga xabadeeyey habeen waxawaaye baawur qudaar saaran tahay oo xabadka soo dhaxayni sida loo dhiga adaa arki doono waa la jikeeyey wax la ii qabto waayana ma leh falkaa waxaa ii geysta ciidamada burundiga ee ku sugan buulamareer buulamareer meesha banaanka xoogaa banaanka geeskeeda waay xeraday degayey laakiin waa soo yaaceen banaanka ayagoo roonday ahaye baabuurka meesha ku qaabileen baabuur aan risaaska soo dhacaynin oo layska xabadeeyey sida loo dhiga adaa yaabaysid bahda arki doona saarnaay saddex qofaa saarneyd baabuurka maqa yaaba hadda meel uu ku sugan yaha lama yaqaano waa caarar waa la kala cararay inuu dhinto inuu nool yaha lama ogo khasaaro nafeed hadda waxaa xaqiijin karna male ninaa naga maqanba qof noolaa maqan ciidamadan ayaa waxay sheegeen dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulada ka hoos shaqeeya inay nabad ilaalin u joogaan waddanka balse waxay marar badan kaamirooyinka warbaahinta soo qabteen cagsiga waxay iyagu sheegayaan ma ahan markii koowaad oo ay ciidamada atmis dhibaateeyaan dadka shacabka ee soomaaliya waxaa jira dad badan oo ay ku dhibaateeyeen magaalooyin badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha waddankan soomaaliya dhowaana yahayd markii ay mootobajaaj ay saarnaayeen dad shacab ah ay ku jireen bartamaha waddada caasimada ee muqdisho
bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay mashruuc kale oo dhaqaale ay ku sameyneyso dowladda federaalka ah oo lagu soo rogay dadka ku nool caasimadda sakariya cumar ayaa ka waramaya dhibaatada ay dowladda federaalka ku hayso shacabka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya bulshada gobolka banaadir iyo ganacsatada ayaa cabasho ka ah lacaga xaddhaaf ah oo uu ku soo rogay maamulka gobolka banaadir kuwaas oo uu ku amrayo ganacsatada iyo bulshada inay ku qaataan kaarka caafimaadka waxaana ay sheegeen in ciddii qaadan weysa albaabada la ysugu laabayo goobteeda ganacsiga waxayna tilmaameen inaysan awood karin qaadashada kaarkan caafimaadka ah oo lacaga xaddhaaf ah la dul saaray iyadoona arrinta ay ku tilmaameen mid ay dhaqaale kaga urursanayso bulshada dowladda federaalka waxaana ay intaas ku dareen iyagoo ay u dheer tahay inay dhibaato ka haysato isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka qaar ka mid ah dadweynahan oo la hadlay warbaahinta ayaana ka waramaya dhibaatada ay ku hayso arrinkani waxaan arkayaa in ay meesha dhaqaalo laga raadinayo oo mashruuc lagu soo qaatay taasoo u arkayaa annaka hadda bajaadli haddaanahay horta aada u dhibanahay waxaa ka dhibanahay marka horeba mashruucan lagu soo qaatay a e b dan mashruuci lagu soo qaatay aa haddana dhinaca caafimaadka la soo galay oo kaarkaani waxaa la yidhi kaar caafimaad ha la qaato waa dadka ma awoodaan soddon iyo shan doolar ma awoodaan kaar caafimaad maahane meelaa marnaa la'nahay duruufaa dhibaa qabnaa adinkana kaar caafimaada laga hadlaa dowladda meelay noo waddo horta ma naqaano kaar caafimaad maxaa qaadanaa horta maxaa caafimaadkeen laga horta marka hore laga fikira xaggee marnaa mootole haddaan nahay caafimaadka waxaa nooga horreeyo xaggee marnaa muhiimadda waxay tahay horta meelaha marnaa haddaan helno caafimaad waa kan fikiri karnaa oo nolosha caafimaadka waxaa ka horreeya horta nolol meelihii owel oo hooyadii laanka ahaayeen isbitaal banaadir oo kale oo owel firiyu ahaa hadda maanta lacag waa haddaa gelaysa nambara goosane soddon iyo shan doolar maalin walba waxaa noola wadaa kaar caafimaad mar waxaa aqoonsi mar waxaa aabe wax wax waxba waa lacagta lagaa aruursanaa wax ka jira ma laha xaqeeda saa u dhacsid way taqaan shacabka magaalada muqdisho ayaa wajahaya dhibaatooyinka kala duwan ee ay ku hayso dowladda federaalka dhibaatooyinkaas oo uga yimaada dhanka askarta dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda waxaana shacabka magaalada muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeysay ay isa soo taraysay cabashadiisa ku aadan dhulboobka ay ku hayso dowladda federaalka ayaa hadda waxaa ugu darsamay bulshada dhibaatadan cusub ee ku qasbaysa qaadashada kaarka caafimaadka dhaca loo geysanayo dadka soomaalida ah ayaa kusii xoogeysanaya dalka koonfur afrika faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
waddanka koonfur afrika waxaa ku soo badanaya dhaca loo geysanayo dadka soomaalida ah qaybahooda kala duwan horey waxaa la dhici jiray dukaanada haddase waxaa toos loo dhacaya dadka caadiga ah iyagoona laga qaadanayo moobeelada iyo wixii kale oo laga heli karo dhacdooyinkaas ayaan ah kuwa isa soo taraya aan kala joogsi lahayn qaar ka mid ah dadka ku dhaqan koonfur afrika ayaa sharaxaya qaabka ay u dhacan burcad koonfur afrikaanka qaar ka mid ah ayaa waxaa laga furtay moobeeladooda waa kuwan iyagoo arrimahaasi sharaxaya gurigeyga kasoo degay dukaankaa imaaday waxaan wacanayay tagsi intaa taagnay toddoba gabdhood ee dukaanka ku joognay ani marka gabaraa waxay dhahdo waana lahaayaa saddex ninaa soo gashay markaa maahan kala wareega irida ka baxnay baskoolada madaxa iga saaran aan ka warhelay baskoolada madaxa iga saaran markaan ka warhelan waana la wada baartay qof la taabtay ma jirin laakiin baskooladana lagu baaranayay waa cabsanayna anagana ma ahadlin lacagaa la qaatay aaranu cadadkeed intuu ahaayeen afar kun aheyd iyo ma aqaani iyo saddex laba iphone iyo taleefon samsonaa la qaatay magacaygu waa amri cismaan oo dukaankaana joognay de- gabdho anagoo toddoba ah yaa tuuga noo soo galeen waxay naga qaateen saddex taleefon oo laba oo iphone yihiin iyo hal oo samsung ah koonfur afrika sanadihii dambe waxaa aada ugu badanayay dhibaatooyinka loo geysanayo dadka soomaalida ee ku dhaqan halkaas
odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa si cara leh uga hadlay tallaabada ay dowladda federaalka ah ku qodayso qabuuraha iskuul bulisiyo ee magaalada muqdisho maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose u warramay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa si adag uga hadlay qubuur faagiistii iskuol buluusiyah oo ilaayo iminka ay ku fogan tahay dowladda federaalka taasoo dadka meydadka baxsanaya la duldhigay lacago anshuur baad ah oo ay ka qaadayaan madaxda dowladda federaalka odayaasha ayaa fariin ku qoran far waaweyn u diray reer muqdisho iyagoona ugu baaqay inay iska dhiciyaan dowladda federaalka waa arrin qalad ah qaladkana uul waa jiray waayo meel diin aanan ka jirin oo shareeca islam aan ugu dhaqayn wax walba waa laga filan laha wixii laga filanaya waa ka soo baxeen Eh, waxaan leeyahay dadka eh, meydadka ah dhulka lagu aasay qof walba intuu ku lahaa adduunyada waa intaa ha looga leexdo dadka mushrikiinta ah oo maamul aan nahay leh faagaya qabuurta islaamka Eh, dadkii dadkaa ka dambeeyey inay ka dhacsadaan fari lahaa insha allah dadka dadka inay iska dhiciyaan eh, dowladdana magacay dowlad ka tahay ma ogi waa dowlad qandaraas iyo lacag raadis ah hadda waxaa laga yaabaa dhulkaas oo dadkaas lagu aasay intaasoo qarna ku jireen in ay lacag ahaan booskaa la gatay ba dhulkaa la iibsaday marka waxaan dhihi lahaa reer muqdishow dadka qabuuraha faagayo waa dad idinkana dad baa ilaah idinka dhigay idinkoo diintiina ka turjumaya dadkaa la aasay qarniyo ka hor iyo sanado ka hor difaaca marka waajib waxaa idinku ah meydkaas inaad difaacdaan reer muqdisho haddaad tihiin arrintaas horta aa- arrin aada u khaldan waay arrintaas iyada ee arrin oo muslimiinta meel kasta ay joogaan inay ka dhiidhiyaan u baahan tahay Een, qabuur oo hadda ka hor la duugay oo intaasoo sanado ay duuganayeen haddana in lasoo faago oo banaanka lasoo bixiyo oo dadkan laga gato arrintaas iyada arrin ee, muslimnimada ku fiican tahay ma ahan arrintaas waxaan leenahay ha laga digtoonaado ha laga hortago een, ha laiska difaaco fariin waxaan u diri lahaa waxaan leeyahay qabuurahaas in banaankaas laga maro maadaama een, diintana aysan raalli ku ahayn in qabuuro lasoo faago meel qabuuro ahaa ee guri laga dhigto ama wax kale laga sameeyo diintana aysan qabin arrintaas iyada ah waxaan u diraya nimankaas iyada ah in arrintaas idin ka waantoogaan waxaa weli taagan hadalhayntii dhowaan dowladda federaalka ku amratay in laga soo saaro meydadka qubuuraha iskuol buluusiya ee magaalada muqdisho taasoo ay ka hor imaadeen dadka soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka iyagoona ku tilmaamay wax in muddo ah laga filanayay dowladda federaalka uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan sarkaal kenyaan ah ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday xarun maxkamad oo ku taala dalka kenya cali aadan ayaa ka waramaya sargaal ka tirsan ciidamada booliska kenya ayaa dhintay halka garsoore ka tirsan maxkamadaha dowladdaasi la dhaawacay kadib toogasho ka dhacday mid ka mid ah xarumaha maxkamadeed ee ku yaala magaalada nairobi sargaalka dhintay oo booliska kenya ka tirsan ayaa marka hore toogtay garsooraha maxkamadda oo lagu magacaabo makadarac oo ku taalla ismaamulka nairobi warbaahinta kenya waxay sheegtay in toogashada garsooraha lagu dhaawacay kadibna rasaas lagu furay sargaalka booliska taasina ay keentay inuu halkaas ku geeriyoodo ilwareedyo ayaa sheegaya in sargaalkan uu ka carooday xukun xaaskiisa lagu riday taas oo buuq iyo gacan ka hadal ka dhex dhalisay xarunta maxkamadda haweeneyda garsooraha ah ee toogashada lagu dhaawacay ayaa dhaawaceeda la geeyey isbitaalka magaalada nairobi waxaana goobta gaaray saraakiil ka tirsan waxa looga yeero dimbabaarista warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa